wadahadaladii guddiga farsamo ee dowladda somalilan iyo khaatumo ee ka socday jamhuuriyadda jabuuti ayaa maanta waxaa laga gaadhay heshiis is-afgarada waxaana dib loogu ballamay in bisha soo socota labaatankeeda jamhuuriyadda jabuuti haddana dib la ysugu soo noqdo heshiiskan ay maanta isla gaadheen dowladda somalilan khaatumo ayaa sidoo kale waxaa aada loogu dheeraaday oo loogaga hadlay inaan cidina faragelin ku samaynin heshiiska ayaa maanta isla saxeexdeen dowladda somalilan iyo maamulka khaatumo waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid a ergooyinkii ka kala socday labada dhinac waa dowladda somalilan iyo maamulka khaatumo waxaa sharaf noo ah in maanta oo bishu tahay toban bishii labaad ee sanadka laba kun iyo toddobiyo toban uu noogu soo gabagaboobo magaalada tan jabuuti shir aada ka warhayseen beryahanba oo nooga socday magaalada jabuuti shirkaas maanta ayuu gabagaboobay qodobadii laga gaadhayna waan idiin akhriyayaa annaga haddaan nahay khaatumo state iyo dowladda somalilan cid isku kaaya soo khasabtay ma jirto annagaa dareenkayga iskula nimid annagaa duruuftuna khasabtay annagaa wada jir u aragnay inaan isku baahannahado wadahadal iyo tafaahum loo baahan yahay marka ugu horreysa dhammaanteenba waxaynu u mahad celinaynaa allaha raxmaanka ah ee inoo suurto geliyey horumarkan aynu saaka joogno oo soo maray maraaxil kala duwan kulankan saaka oo bishu ay tahay toban bisha labaad wuxuu daba socday kulankii ka horreeyey ee bishii december toddobiyo tobankeedii labada guddi ay ku kulmeen magaalada adisababa waddanka ethoobiya halkaasoo wadahadalku uu ku bilaabmay halkan wadahadalkii aanu u nimi ee bilaabmay toddobadii bisha waddanka jabuuti magaalada jabuuti
alihi wasaxbi ajmaciin aada iyo aada baan ii farxad gelinaysaa shirkan inaan ka soo qeyb galo labadan guddi ee guddiyaashan farsamo somalilan iyo khaatumo yaa shirkan lahaa waxaase waajib ah oo aanu isla ogol lahay in dana aanu wada leenahay danina waa seeto iyadaana khasbaysa cidaanu uga fal uga fasax qaadanaynaana ma jirto wadahadalladanuna way soconayaan waana laga gungaari doonaa ugu faraxsanahay mar walba madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamed seilaanyo inuu mar walbala kor iyo hoosba u leeyahay dhaxal baan rabaa ummaddana inaan uga tago idinna qolyihiinnan guddidu dee howlbaa inoo taalla shirkaa dambe inta laga gaadhayana dadkeennii intii rabta wanaag iyo midnimo iyo wixii la wada leeyaho goonyaha laga jooga laa ikraaha fidiin cid lagu khasbayaa ma ay jirto waxay dantoodu tahay dee ilaahay idinkuu idinka dhigay madax iyo mas-uul inaydan idinkuna hawsha aydan kama seexanaysaana waa ognahay kullukum raaci wa kullu raacin mas-uulu can rayati taasaa ina wada waa ballan inaanan waxlaala wixii ay nooga baahan tahayba aanu yeello inta cadowga nagu ah ee puntland ay ka kow tahayna meel baan nooga soo wada jeesanaynaa puntland inta ayna badayna ma moogin meel baanu uga soo wada jeesanaynaa isuna naalle in badan baa layna hoday in badan baa abtirsiino laabna loogu garaacay in badan baa waxaan dantayada ahayn na loogu firimbiga ama trumbitka na loogu afuufayey taa waa ka koray waxaanu u baahannahayna kolley xamarna hadda waa maqlayay meelo loogu damaashaadayay madaxweynaha cusub madaxweyne wuxuu u yahay xamar xamar baa loo doortay waxaan ku soo dhaweynaynaa oo anigu aan ugu hambaliyey bal marba meel bay joogtahay horta balta xamar inuu ku aado
hawshani anagu doorka waxay ahayd uun farsamo ahayd guddi farsamo ahayd ilaa shirkii aanu ku galay addis ababa waxaanu ahaa shirka waxaa la yidhaha conference building inaanu islaab xaadhano bridgekii go-ay aanu dib u dhisno qodxaa ka saarno wixii waa la yidhi la yidhi ka saarno